In ka badan boqol labatan iyo dodobo arday oo dhammaysay xirfadaha kala ah caafimaadka, saxaafadda, kombiyuutarka, cilmi-saarka, iyo kuwo kale ayaa xaflad qalin-jebin ah lagu qabtay magaalada Beledweyne. Ardaydan ayaa ka aflaxday Macadka Hormuud School. Waxaa ka qayb galay munaasabaddan maamulka macadka, waalidiin, bahda waxbarashada, iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cabdulle oo ah agaasimaha guud ee madaxa maaliyadda iyo arrimaha ardayda macadka Hormuud ayaa ka warbixiyay munaasabaddan.
Dugsiga Hormuud waxaa la aasaasay laba kun iyo sideedii ilaa laba kun iyo sagaalkii. Marxalado kala duwan ayuu markaasi soo maray laga soo bilaabo dufcaddii koowaad ilaa dufcadda labaatanaad sanad guuradeeda iyo xafladda qalin-jebintaba maanta aan u taagannahay iyadoo inta badan marxalado kala duwan ku soo socdeen macallimiinta iyo maamulka xaalado kala duwanna markaasi ay ku shaqaynayaan aniga idiin la hadlaayo dufcaddii koowaad ayaa fursad u yeeshay dugsiga hormuud in aan ka baxo maanta la joogane waxaa markaasi farxaddii ah macallimiinteedii iyo markaasi inta badan waayigaas waxay soo bari jirtay in aan qayb kala ahay oo weliba ayaga marxaladda ay joogaanba aniga xitaa ay i siiyeen darajo ka sii sarayso taa allah u sugnaatay labo macallimiinta waa kaga mahad celinayaa iyo maamulka qofka qaabka u dadaalo ayuu dadaalkiisana markaasi meel uu gey karaa marka dugsiga hormuud waa noocaas iyo nidaamyo la mid kala duwan mid markaasi lagu soo aasaasay lehna xarumo kala duwan ardayda maanta aflixayso guud ahaan waa boqol labaatan iyo toddoba arday ka aflixayso xirfado iyo maadooyin intaba qaabayshan intensive course iyo weliba qaabayshinno caadi dibloma ee shahaado ana wax ku soo qaatay marka waalidiintii macallimiintii iyo maamulka dugsigane waa kaga mahad celinaynaa si gaar martisharafta ku casuubnay xafiisyadooda invitationka ugu geynay qaabka wacan quruxda badan xafladdan ay nagala soo qayb galeen waa ku mahadsantihiin waa idinka mahad celinaynaa qaar ka mid ah ardadii ka qalinjibinayay macadka ayaa soo jeediyey qodobado kala duwan oo ay ku muujiyeen xirfadaha ay soo barteen kumbiitar waa mashiin elektaroniga kaasoo ku shaqeeya xakameynta tilmaamaha unugiisa xasuusta kaasoo xasuusta lagu xasuusta kaasoo awoodi leh aqbalidda xogta iyo habeynta xogta si macquul ah badanaa kumbiyuutarada waxay xog la wadaagi karaa kumbiyuutaro meelo kala yaara iyadoo loo marayo adeegsiga internetka gargaarka degdega ah waa ficil nolosha lagu badbaadin karo waa falka koowaad ee aad samayso marka qof dhaawacmo ama miyirbeelo ka hor inta aan la gaarsiin isbitaal waxaa muhiim ah in qof kasta oo barta gargaarka degdega ah uu yahay giisa qarsoon sababtoo ah wuxuu badbaadin karaa naf bini aadam maanta markaynu halkaa joogno waxaa muhiim ah inaan fahanno in barashada gargaarka degdega ah aysan ahayn xirfad caafimaad oo keliya balse ay tahay mas-uuliyad bulshadeed anigoo ku hadlaayo codka saxaafadda oo public of speak ma aha meesha waxaan u taaganahay in ciyaar ciyaar waxaan ahay nin la soo tabcay la tabcay laga soo shaqaysiiyey awoodda iyo fagaaraha uu soo istaagayo waa khibrad amba maado loogu talagalay in aan ka hor jeediyo tiro intaan la eg iyo in ka badan dufcadan ayaa ah dufcadii labaatanaad ee ka aflaxda macadka hormuud iskuul tan iyo markii la aasaasay